العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxay noo socotay weli aan ku dhex jirnay inasayaad ama inasaa-id akhbaartiisii axaadiistii baa inoo socotaa wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaanaa nasr bnu caliyin iljahdamiyu qaala xadaanaa bishrun yacni bna mufadalin can abi maslamata can abi nadrata can abi saciidin qaala anahu qaal wuxuu uhi abu saciid اlkhudri qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yihi libni saa'idin ina saa'id maa turbat اljannati jannada ciideedu iyo turbadeedu maxay tahay qaala markaa ina saa'id baa yidhi darmakatun baydaa-u darmakadu waa daqiiqda aada weliba loo shaandheeye la saaf yeelaa cada daqiiq اlxuwaara dermakatun waa daqiiqa ma dermoko baydaa-u cad miskun waa khabar bacda khabar oo kale iyo misk oo xagga marka la eego dee bayaadka iyo caddaankana waa dermakada oo waa daqiiqda aada iyo aada u saafiga caddaankeeduna uu khaaliska yahay xagga marka la eego urteeduna miski bay noqonaysaa iyo abalqaasimi qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi sadaqta bal riwaaya inoo dambayso waatan waxadaana bnu abuubakr bn abi shaybata qaala xadaana abu usaamata can iljurayriya can abi nadrata can abi saciidin ana bna sayaadin ina sayaad sa'ala uu weydiiyey annabiya sala اllahu calayhi wasalam can turbati اljannati jannada ciideeda ayuu weydiiyey faqaala wuxuu yihi markaa rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu calayh dermakatun baydaa-u ay turbatu ljannati jannada ciideed iyo turbadeedu waa dhulkeedaasii dermakatun waa dermako ama de waa xagga marka la eego caddaanka iyo saafinimadaas baydaa-u cad miskun khaalisun xagga diibkeeda iyo udgoonkeeda marka la eegana aad bay udgoonta oo miskigan adyaba diibka ee saafiga weliba wax kale aan lagu darin kaasoo kale weeye bal macnuhu kolley waa inoo cadiya kitaabuuljanna iyo waxyaalana waa inoo horeeyeen halkan laba riwaayaan haynaa labada riwaayo markaan eegno abu nadrata can abi saciid laakiin inta ka horeysaa isbeddel yar jiraayo keena dambena jurayri baa abu nadro ka wariyey ka horena abu maslamata saciid ibnu yaziid ayaa kaba wariyey ka horena waxay ku kala duwan yihiinna riwaayada hore saa'ilkii waxaaba laga dhigay rasuulka ilaahay inuu yahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh riwaayadan dambena waxaa inoogu sugan saa'ilku inuu ina sayaad ahaayoo nebiga weydiiyey marka waxaanay dee kolley halkan uu qaadiciyaad soo naqlinayo can bacdi ahli nadar inay riwaayadan dambe ay ka taraajixa ay tahay ama ka adharsanta kale oo macnaa saa'ilku uu yahay ina saa'id ama ina sayaad mujiibkuna uu yahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi waayo dee waa iskhilaafsanyin waana xadiid keliya bal waaba kanoo dee waa laba sanadkunbaa in yar kala duwan haddaba tan ah inuu ina saa-idka saa'ilka a yahay ayay leeyihin ta adharka ah ama arjaxa weeye halkan xadaanaa cubaydullaahi bnu mucaadin alcambariyu qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa shucbatu can sacdi bni ibraahiima can muxamed bni lmunkadiri qaala ra'aytu jaabira bna cabdillaahi yaxlifu billaahi bal xadiidka matnigiisa waan gaari doonaaye maanta muslim cubaydullaahi bnu mucaad alcambari aynu dee in badanna soo aragnay isagoo wax ka wariya ayuu kaba warinayaa xadiidkan bukhaarina waa wariyey oo muslim waa la wadaagsaday sanadkana waa kula wariyey laakiin waxaa dhacday bukhaari inuu maanta yar dhaadhacay oo sanadkiisu ka naasilsan yahay sanadkan muslim oo xadiidkan maanta cubaydullaahi uu ka wariyey maanta muslim mus bukhaari isagu sheekh kaluu ka warinaya sheekhaa kale cubaydullaahi ka warinaya arrinkiiba wuxuu ka dhignaanayaa si wuxuu muslim isagii kaba qaatay oo kale muslim wuxuu la siman yahay sheekhii bukhaari waayo intaas markan madkhalkii dee muqadimada horteed kusoo jirneen kitaabkan muslim iyo axwaashiisa kaba hadlayna dee dhowrka dersi aan kuba qaadanayna kollay fiqro ku jirtay halkaas oo dee waatan duubana uba laabi kartaan oo cawaali muslimin cala albukhaari kollay cunwaankeedu ahaa ayaa jirtay muslim axaadiisa uu ka darajo ama ka sanad caalisan yahay bukhaari marka axaadiistaas kolle xaafid ibnu xajar baa kitaab leh cunwaankaas leh waana kitaab madbuuca afartan xadiid buu ururiyey oo uu ka soo saaray mala afartankaa wax badan wax ka badani kuma jire waxa weeyaan oo muslim uu xagga sanad ahaan uga caalisanaaday bukhaari afartankaa waxaa ka mida afar xadiid halka aan idiin sheegayna arqaamteedu bukhaari iyo muslimba waan ku sheegnay muslim halkay kaga jirto kani ka mid ahaa malaakii ugu dambeeyey iyo bukhaari halkay kaga jirteen afar xadiid oo uu bukhaari iyo muslim intay kuba kulmeen sheekhan uu muslim ka warinayo bukhaari sheekha naftiisa uu kaga wariyey laakiin waa sida ay tahay oo waliba laba xadiid oo afartaa ka mida cubaydullahi ibnu mucaad buu muslim ka warinaya bukhaarina walow laba nin uu ka kala warinayo labada xadiid ee cubaydullaahi ibnu mucaad bay kaba warinayaan marka arrinku waxa weeyaan bukhaari baa hoos u dhaadhacayo shucbo markay noqoto iyo bukhaari axaadiidtiisa sanadkeedu uu caaliga yahay nin keliya u dhexeeya ee kolkolna way ka dhaadhacda muslim laakiin laba un mooyaan laba wax kayr uma dhexayn karaan shucba asal ahaan ma jirto sanad nin u dhexeeyo marka haddaba axaadiidan muslimna dabaqadii sheekhadiisee sare ama dabaqadii labaad buu ka wariyey muslimna bukhaarina uu dhaadhaco xadiidkan oo kale shucba iyo bukhaari waxaa u dhexeeya saddex nin halka muslim labada uga dhexeeyo bal waa ayaama waxyaalaha nusuulka keena waana umuura aan leenahay fiqradaas dee kolley kitaabkaa xaafidna waan soo qaadanay afarta xadiidna raqamkay bukhaari ku leeyihin iyo raqamkay muslim ku leeyihin intaba waan sheegnay oo dee halkaa fiqradaasaan kuba sheegnay bal tan taasaa kaba mida kolle xafma xajar baana de halkana kole waa ku celiya oo yar dheereeya hadalka ama faa'iidada caynkaasa arrin kaleo sanadka ku suganna maanta sacd ibnu ibraahim wuxuu ka warinayaa moxamed ibnu lmunkadir labaduba waa taabiciin xafnu xajar baa fatxubaari wuxuu ku yidhaa riwaayatu sacdin can ibni lmunkadiri min riwaayati alaqraan liannahu min dabaqati waa cibaaradiisa fatxubaari halkan riwaayada sacd ibnu ibraahim uu warinayo maanta ibnulmunkadir waa riwaayat laqraan waa laba nin oo isla dabaqaa oo dhexdoodii kala wariyey waayo wuxuu ka dhigaa dabaqadiis laakiin haddaan kitaabkiisa taqriib u laabano sacd ibnu ibraahimna khaamisuu ka dhigaa maxamed ibnulmunkadirna haalisu ka dhigaa laba taabiciiniin way kala horeeyaan oo de waxoogaabaa way kala horoynayaan xagga geerida waxaan filaya sila waktiyay ahaayeen haddaan ina munkadirba dambeyn waxa weeyaan halkaa ibnu munkadirna haalisu ka dhigaa xaafid laakiin halkan buu fatxulbaari buu saa ku yidhi halkan inay isku min baabi riwaayat alaqraan oo ay isla dabaqa yihiin walow dee arrinka ama taqriib arrinku uu ka duwan yahay bal waa wax sanadka inoogu yar tacalluqsan oo isku baraarujinaynay qaala wuxuu ihi markaas moxamed ibnu lmunkadir waa dadkii cilmiga iyo camalka iyo zuhdiga ilaahay wada siiyey buu ahaa ina munkadir en aqalkiisuna dadka saalixiintaaba isugu iman jiray oo dee halkaasuu ahaa qaala wuxuu ihi moxamed ibnu munkadir ra-aytu waxaan arkay jaabira bna cabdillaahi baan arkay yaxlifu bilaahi xaal uu ku dhaaranayo ilaahay oo jaabir ibn cabdillaahi oo ilaahay ku dhaaranayo muxuu dhaha waxaan dee maxluufkuna waa maxay maxluufu calayhim ana bna saa'idin ina saa'id addajaalu inuu dajaalkii weynaa yahayba oo jaabir baa dhaaranaya ilaahay buu ku dhaaranaya wuxuu leeyahy ina saa'id waa dajaalkii weynaa maha dajaal min adajaajira waataa aynu soo maray bayna yaday saaca kadaabiniin ay jirto dajaalin iyo been badnayd kuwa dee been sheegayo oo xaqi qarinayo oo baatilkooda ku qarinayo oo badani inay jiraan kuwa uma jeedee waa dajaalkii weynaaba ayuu leeyahay faqultu moxamed ibnu lmunkadir baa wuxuu yihi waxaan idhi ataxriifu billaahi ma ilaahay baad ku dhaaranaysaa oo dee arrinkan caynkane dee waa arrin weyne ma ilaah baad ku dhaaranaysaa adigoo le ibnu saa'id baa dajaala qaala markaa wuxuu yidhi waxaa odhanaya jaabir inii anigu samictu waxaan maqlay cumara cumar baan maqlay oo yaxlifu dhaaranaya calaa daalik arrinkaas ah inuu dajaal yahay ina saa'id cumaroo ku dhaaranayaan maqlay cinda nebiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay agtiisa falam yunkirhu nebiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kuma inkirin bimacnaa dee isagoo cumar dhaartay oo inuu dajaaliyo kuwa dhaaranayey ayaa rasuulka ilaahay aanu ku inkirin waa ku sugay bay ka dhigan tahay waa taqriirkiisii marka isaga taas bay cumdadiisu tahay waa ka haddii dee arrinku aanu taa ahayn waa diidi lahaa rasuulka ilaahay baa u diidi lahaa waa kan ka aamusay marka dee waxaa taa ka soo baxaysa inuu isagu dajaalkii yahay bal taa weeye saasay ahayd yaxlifu calaa dalika cinda anabiyi sala allahu calayh wasalam falam yunkirhu nabiyu sala allahu calayh wasalam bal kolley dee waa in maka halkan imaam nawowi iyadoo hadalka dajaal iyo waxyaala inoo dambeeyaan san xaleyba lahay xoogaa yaroo dee talkhiisa uu noo yar dambeyn doono shanigiisuna kolley ishkaal badan buu lahaayo dee waa shanigaa mushkilkia xataa saxaabadii rasuulka ilaahay ishkaalkan kuba keenay markan cumar dhaaranaya rasuulka ilaahay maqlayeenu kuba diidina kolley waxaaba taasi tahay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh shanigiisa marka kaba joogsanayey oo dee ama shaki kaga jiray ama taa saa daraaddeed baanuuba inkirin walow markii dambe dee waxyaalo keenaya inaanu isagu dajaalkii weynaa ahayn waana qisada inoo dambaysay aljasaasa xadiidkii tamiim waa qisadeedii waa inoo dambaysaa inagama dheero dajaal axaadiidiisa markaan dhammayno ayuun baaba inoogu imanaysaa taasi ay jirto haddaba in bal dee taasaa jirtee waxaa iyada intan inooguba sugan oo sheekuna raximahu llahu tacaala imaam nawowi halkan leeyahy jamaaca waxay u daliishadeen waa xadiidkan inay bannaan tahay ruuxu dani eeg isagoon yaqiin ahayn waxan aan hubin laakiin u malaynaya malihiisaas isagoo ictimaadsanaya inuu dhaartuu danigiisii ku dhaartaa inay bannaan tahayoo dhaarta markay noqoto aan yaqiin iyo hubaal iyo inay waxaan agtiisa xaqiiqo ku yihiin loo shardi ahayn barh baa saa daliishaday buu le lakiin muxuu raaciyay sheekhu wahada muttafaqun calayhi cinda asxaabina markay shaaficiyada noqota asxaabtu sheegaya waa iyaga shaaficiyada agtooda noqoto oo wax la ysku waafaqsan yahay oo agtooda oo macnaa waxa weeye ruuxu wixii iyadoonu yaqiin dee imika oo uu jaziminayo aanay jirin laakiin uu u malaynaya sanuu u malaynaya shaki maahay laakiin waa dani waxaana u qaaliba isagii oo jaanibkan uu raajax yeelaya haddii uu kuba dhaarto dee waxa weeyaan imikaba arrintani dani unbay hayday qolooyinkani kuba dhaarteen saxaabadiia ee may ahayn dee yaqiin iyo wax go-an may ahaynba oo dee bal waxaaba la raajax yeelayaa inaanu ibnu saciid dajaal kaa weyn ahayn laakiin dajaajiladaa uu kaba mid yahay dajaalkii weynaa inaanu ahayn baaba dee aan raajax yeelayna ama la raajax yeelayaay dee waaba kan danigan ay kuba dhaarteen oo taas weyn markaa sheekha wuxuu raacinayaa hadduu ruuxu bal aabihii qoraalkiisii waa khadkiisii uu garanayo waana dhintay aabihii ayaaba dee qoraalkiisii buu arkay inuu hebel waxaa ku leeyahay ama lacagta intaase kuba leeyahay danigii hadduu dee yaqiin ay tahay khadkiisii inuu yahay taas yaqiin baabay noqon wuxuu u malaynayaa danigiisii qoraalkan uu helay inuu khadkii aabihii yahay baa dani ahaan u qaalib noqotay laakiin ma jasminayo ma yaqiinsana xaaladaas oo kale ayay leeyihiin waa masaladan wixii kaba ratimaysay itifaaqan shaaficiyada iyagu dhexdoodana kaba ratimaysay jaaza alxarifu cala istixqaaqi inuu ruuxaa wax ku leeyahay oo waxan uu ku leeyahay inuu taa kuba dhaartaa dee haddaanu bayino kalayna waa khad un baa lahay ay bayino kala jireen way u banaanaanaysaa waana dani arrinkii bal markaa tanna waa waxyaalaha looba daliishaday oo dhaarta hadday noqoto jaabir iyo hadday cumarba noqoto arrinku dani buu ahaa ee may ahayn dee waxaa iyaday aan ahayn shay la dee qadciyahoo yaqiinahoo aan wax kaleba ixtimaalayn arrinku ma aha xadaثnي xrmlة بن yaحyى بن cabd للahi بn xrmlة بn cmrاn التujibiy qاl أخbarnي بن وhb qal akhbaranii yunus wa yunus اlayli can ibni shihaabin can salim bni cabdillaahi akhbarahu macnaa salim anahu akhbarahu salim wuxuu u waramay ibnu shihaab oo wuxuu u waramay ana cabdاllaahi bna cumara akhbarahu wa aabihiiba cabdاllaahi bna cumar inuu u waramay oo isna wuxuu ugu waramay ana cumara bna اlkhadaabi cumar ibn اlkhadaab ayaa indalaqa tegey maca rasuulillaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisa isagoo ah ayuu tegey fii rahdin jamaaco dhexdooda xaaluu kuba sugan yahay rahdiguna adigu waa jamaacada duuna alcashara toban aan gaadhsiisnaynuun waa adigu koox asxaabtii rasuulka ilaahay ka mid a ayaa rasuulka ilaahay laba socotay rasuulka ilaahayna wuxuu u kacay qibala bni sayaadin ina sayaad xaggiisii na dee degaankoodii halkay xaafadoodu tahay iyo beerahoodii waa la garanayay waa yahuuddii madiine deganayd kollay reer bani najaara mala qoladani xilfi bay laba lahaayeen markaas xaggiisii waa markii warkiisa la maqlay weli waa inan yar iyo waxyaalaha dee shu-uuntiisan ishkaalka le ee qariibka ah ayuu xaggiisa uba kacay xataa wajadahu ilaa uu helay macnaa waa socday rasuulka ilaahay dadkina way la socdaan cumar ibn اlkhadaabna waa ka mid ilaa uu helay oo uu laba kulmay yalcabu xaal uu ciyaaraya ina sayaad maca sibyaani caruur macood oo dad caruur kale ayuu la joogay uu la ciyaarayay cinda udumi bani magaalata reerkaa reer bani magaalo la idhaaho qalcadooda ama xusnigooda kaa agtiisa udum waataynu kitaabka marar kuba soo maray jamcu aadaam kollay ujum iyo ajaabna waabaynu soo maro laba macna bani maqaalana kollay waaba dee reer meelahaas degi jiray oo halkan wuxuu riwaayo kale inoo dambeyso bani mucaawiya ee laakiin tan bay raajax yeeleen culimmadu oo aynu bani maqaala ay tahay ama banu maqaale banu mucaawiyaha tan bay kaba raajax yeelaan markaa waxaana uu soo noqlinaya qaadiciyaad banu maqaala un waa meelihii halkan ay deganaayeen ama meeshoodu ahayd mala masjidka rasuulka ilaahay kamay dheerayn oo masjidka dee meel aan ka dheerayn oo balaad ah laga yaaba ina dikrigeedna hore kitaabka uga soo maray markaad halkaa akhirkeeda aada joogsateed masjidka rasuulkana uba jeedo wixii midigteeda kaa xigo o dhan ayaa bani maqaalo la yidhaha badaxduna kollay banu jadiila laba odhanayo malaa bani mucaawiyahan iyo baabay noqonaysaaye ee bal waxaan leeyahay waa meelaha aan dheeraynba oo adigu kamay dheerayn masjidkii un halkaa udumkooda agtiisa waa halkii uu joogay walxaal qad qooraba uu dhowaaday ibnu sayaadin yowmaidin alxuluma qaangaadh buu ku dhowaa qaangaadh ma ahayn waa sabigaa carruurta la ciyaaraye laakiin nin yar koray buu ahaayo qaangaadh ku dhow falam yashcur ina sayaad muu dareemin oo dee dadka soo socda iyo mawqifkan soo socda ma aragba iyo cidda kusoo socota muu dareemin xataa daraba rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam ilaa rasuulka ilaahay ku dhuftay dahraw gacantiisii biyadih dhabarkuu gacanta kaga yar dhuftay uma qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam libni sayaadin waana yahuudi ina sayaad ina sayaad buu ku yidhi waana inan kaa yara atashhadu anii rasuulu llaahi inaan rasuul ilaahay ahay ma qiraysaa fanadara ilayhi bnu sayaadin ina sayaad baa xaggii rasuulka ilaahay dayey oo faqaala wuxuu yidhi ashhadu annaka rasuulu lummiyiina kuwa aan wax qorin waa ummiyiintii waa carab rasuulkooda ina taanqiraya ee kolley markaasna waxaa meesha ah yahuuddii xataa madiino deganayd ha beeniyeenoo rasuulka ilaahay ha beeniyeenbe inuu rasuul yahay iyana waabay qiranayeene sese waxaanu iyaga shaqo ku lahay inuu carab loo soo diray ayaabay lahaayeenoo tanna waa taasun oo dee waa yahuudda iyaga uu markaa kaba mid ahaa waxyaalihii uu xaggooda kaba qaatay waxaa tahay rasuulka umiyiinta ina tahay ayaan qiraya faqaala ibnu sayaadin lirasuulillaahi sala allahu calay wasalam waa saynu xalay soo maray ina sayaad baa hadalkii rasuulka ilaahay kusoo celiyo wuxuu ku yidhi atashhadu anii rasuulullahi inaan anugu rasuul ilaahay ahay ma qiraysaa nebi moxamed buu ku leeyahay waa ina sayaad baale farafadahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa ka tegey weeye faruhu ka qaaday oo inuu sii weydiiyey inuu islaamay iyo inuu taas iyo ee waaba ka quustay inuu aqbalo ama uu qirto inuu rasuulkiisi rasuul ilaahay yahay oo wuu iska daayey su-aashii caynkaas haydii waxweydiintii jaanibkaas buu iskaba daayey bal waa macnaha imika halkan imaam nawiyana uu imika leeyahay rafadahu bimacnaa barhkood baa marafasa marafada maxay tahay iyo halkan kalaam baa ku sugan qaadiciyaad iyo ay wadwado ay markaa hadaladiisi iyo dee waxyaalihii luqa soo naqlinayayba laakiin waxaa le imaam nawowi waxaa dee ixtimaalkan ah rafadahu inay macnuu yahay taraka su-aalahu lislaam liya-sihi minhu xiina markaas oo de waxyaalihii kale markaa arrintiisa mushkilkayd buu u bila ayuu gudagalay ama uu wareegay rasuulka ilaahay inuu weydiiye jaanibkan islaamnimo iyo inu inuu rasuul ilaahay iyo qartaiyo tiibu iska daayuu faraha ka qaaday markaasaa wuxuu ku yidhi farafad waqaala wuxu uhi amantu bilahi wabirasuul hadalkan waa hadal ihaamu ku suganya dee ilaah iyo rasuulshiisa waan rumeeyey o dee adiguna dee rasuul ilaahay ma tihid weeye anugu ilaah iyo rasuulshiisa waan rumeeye uma qaala lahu rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam maada tara ina sayaadw maxaad aragtaa waxaanaad arkaysaa muxuu yahay qaala bnu sayaad mina sayaad baa wuxuu idhi yaatiinii waxaa ii imanaya saadiqun ku run sheegaya iyo wakaadibun mid been sheegayaaba waa si dee rasuulka ilaahay wuxuu ugu tegay siuu shanigiisa iyo xaaladiisa dadkao aanay ugu kadsoomin khaasatan ruuxaan iimaanku qalbigiisa hagaagu gelin xaaladiisa caddeeyo arrinkiisu inuu yahay un kahanadii carbeed ama dadkii saxarada ahaa xaaladoodii oo kale oo carab dad kaahiniin oo ama kahano badan oo rag iyo dumar libo ay kuba badnaayeen shayaadiin iyo jin iyo waxyaale ay wax la xidhiidhsanaayeen kolkol war ama ay samo kasoo yar maqleen oo qeyb un ah inta ka rumowdaana ay yar tahay ama meelo kale ay ka keeneen baabay usoo tuuri jireen haddana hadal aan dhammayn oo dee waxa weeyaan kala dhimo baaba dhici karta inay waxay soo gaadhsiinayeen u ahaayeen haddaba waa si loo ogaado unuu dadki ay u ogaadaan xaaladiisu inay taa tahay uun umuurahaas aanu dhaafsanayn ayaaba weydiintan iyo imaatinkan iyo kusoo noqnoqodkan iyo ahayd si bal markaa dadka qaarkood aanu waxyaalahan isaga ka muuqda iyo umuurahan dee ishtibaaha lehee isaga kaba muuqda iyo aan loogu kadsoomin marka isagii baaba kan wuxuu leeyahay ku run sheegaya oo war dee run iyo mid been sheegaya waana sidii ahaydba dee horena waa ti aan kitaabka ugu soo maray rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu yihi shayaadiinta inta isfufuushay samada ay u baxdo ayay halkaa malaa'igtu waxyaalaha ay isku leedahay bay dhegaystaanoo markaasaa dee kelimo ay maqleen bay la soo boodaanoo midba kii ka hooseeyey usoo dhiibaa shihaabtana waa lagu soo ganaa kolkolba shihaabkii uu haleelayaa shaydaankii isagoon kelimadiiba gudbin kolley iyadoo kelimadii dhaaftay boqolaal beenoodna way ku darayaan oo markaasay dee intiibaa rumoobaysayn waa wax ay jiho kale kalaba yimaadeen oo waaqaca intii dee beentoodii kalena waa taa ku socodso arrintii ay kuba socodsiinayaan ee la odhanayo waa kii berigii arrinkaas berigii wati berigaasba waxaa sheegay ay rumowdayoo beentii kalea deeta lagu rumaysanaya ay wateen marka arrinku taa kamuu badnaynun tabac shaydaan inuu lahaa iyo cid bal matalan la socoto xaggaasoo waxyaalo de waa tan war been iyo war aan runaba waa ii imanayaan bu ihi yaatiinii saadiqu wakadib faqaala lahu rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi khullida calayka alamru arrinkii waa lagaa dhehgeliyey macnaa lubisa calayka weeyaan oo dee markay run iyo been kaba badan iyo waxay iskuba laaqa yihiin kolkol waxaa ay soo gaadhsiinayaana hadal kala dhimanba uu yo naaqisasta rasuulka ilaahay waxaanu usoo qariyey isaga bal si uu u garto arrinta wixii uu kaba gaadhay ama laga soo gaadhsiiyey say ahaydba ayuu leeyahy arrinkii iyo xaaladii adiga dee waa kan oo waa waa lagaa dhehgeliyey oo labsi iyo ishtibaah iyo waxyaalahaas oo arrinkaaguba de waa arrinkaas qaldan weeyaane markaas talbiiskaa weyne uu kuba sugan yahay khullida calayka alamro de shaydaan iyo waxaas iyo waxaan warka ku keenaya xaggan san kuuba galay halkan kolkaal culimmadu waxay laba yimaadaan kol hadduu isagiiba rasuulka ilaahay risaaladiisii diidayo ama uu sheeganayo rasuulnimo maxaa rasuulka ilaahay uga diri waayey dee taa waan soo yar horreysin oo mid weeyaano horta waa yaraaba waa sabi weli ma qaan gaadhin kol haddaan ruuxu qaan gaadhina axkaamtan kale dee dadka mukalafiinta lagu fuliyo laguma fulinayo gees kalena yahuudda cahdiga rasuulka ilaahay uu laba lahaa ayay ahaydba arrinkuna waa arrinkaa kaahin iyo saaxir ma dhaafsanayn wax kale ma dhaafsanayn oo waa ama kaahin ama saaxir xaalkii buu ahaayo dee cahdigaa jira iyo bal dee isagoo sabi ah oo weli aan qaan gaadhin oo dee waxyaalahan talbiiskaa shaydaan ugaba yimi dee ha kuba yimaadeena taas bay arrintu ahayd oo saas baa ayn waxa weeyaan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh dili dee haddii intii horu kaba tawaqufayay inuu bal danjaalkii asalkaa yahay iyo inaanu ahayna waa kan cumarba aynu soo marre uu yidhi haddii u isaga yahay laguma salidayo dee waqti kaluu leeyahay taasna dilkiisu waqti kaluu leeyahay uma qaala lahu rasuulu llaahi sala اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi inii qad khaba'tu laka khabii'an inii anigu qad khaba'tu waan qariyey laka adiga khabii'an macnaa waa shay-an mudmaran waxbaan kuu soo qariyey waa khaba'tu laka fii nafsi macnaa waxaa dee bal inaad garatee waxaasi muxuu yahay aan soo qariyey en adiga kugu soo talagale ii qarsooni muxuu yahay bal garo waana taana xalayba soo sheegnay in kahanadiya saa laguma samayn jiray kuba imtixaani jireen faqaala ibnu sayaadin wuxuu uhi huwa duk manaa fartaqib yowma taأti الsamaau bidukhaani mubiin baa khabian rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh u ahaa ciddii warkan u keenaysay isaga laba socotayna qadarkan kelimada naaqaskaa dukhaan iyo duk waa isla mid baan nidhi xalayna waati ani yar kusoo joogsanay kelimadii oo dhammaynba ayaa wuxuu soo gaadhsiiyey uu ahaayo warkii uu helay loo soo gudbiyey ama shaydaankiisi u soo gudbiya kelimadii xataa ma dhamma oo waa waxaa de waana arrintii markaa kahano uun wax kale maaha weeye faqaala lahu rasuul llahi sala اllahu calayh wasalam iksa macnaa waa kelima zajri ama eyga zajrintiisiyaba loo isticmaalo macnaa waa fogow adoo dulaysanba falan tacduwa qadraka qadarkaaga ma dhaafaysid oo arrinkaagu kama badna dee mana dhaafsanaa dadkii kahanada ahaa ee shayaadiin iyo jin ay la socdeen ee kolkol war ay soo gaadhsiinayeen waxaan dhinnayn oon dhammaynba inaysi waxyiga maaha wax dhan eh taas ma dhaafsana dee qadarkaagii ma dhaafayso oo dadkii kahanada ahaa ee amtaashaad ahaa arrintoodii kama duwanid waxaad la dheertayna maba jirto qadarkii dadka caynkaasina ma dhaafaysid ee iksa ayuu rasuulka ilaahay kuba yidhi faqaala cumar bnu khadaab baa wuxuu yihi darni idaa rasuulka ilaahu yaa rasuula allahi adrib cinaqahu dee isagii dajaal baabuu arkay oo andiri ifasaxo iyo adigu idaa faqaala lahu rasuulu llahi sala اllahu alayh wasalam in yakunhu hadduu yahay macnaha waa hadduu isagu yahay dajaal yakunhu macnaha waa in yakun de macnaha huwa adajaala wey dajaal hadduu yahay oo dajaalkii weynaa uu yahay falan tusallada caleyhi laguma salidayo ma diri kartidba waayo mar dambuu soo baxaya nebi ciisaa dilaya cid kale ma dilayso marka adiga lagugu sallidi maayo hadduu dajaalkii yahay iyo sidaad adigu u malaynayso wain lam yakun haddaanu ahayn dajaalla falaa khayra laka fii qatli waba kan oo dee markii dambena xataa islaam iyo iimaan waa sheegtay si aynu soo marnay wax khayroo kugu sugan waana ilmaha yar waana taas waa dadka ahludimaa bal markaa wax khayro iyo kugu jira ama faa'iidaiya maslaxo kugu jirtaa dilkiisu ma jiro hadduu kii weynaa yahayna laguma salidayo ma karaysidba xadiidku kolley de waa inoo socdaa weli xadiidkaana malaa saddex qaybood buu kolley waa saddex qoso bukhaari kolna sidan waa isu raaciyey kolle waa kala googooyey qisadii hore waa taa imika aynoo dhammaatay waa cumar oo rasuulka ilaahay la socdiya dad kale oo jamaaco ah oo u tegayna sayaadoo dee rasuulka ilaahay isagana hadalkaasi uu dhex maray qiso labaad baa jirta sanadkii horunbay mawsuul ku tahay in kolleyna aniga raqam boqol iyo sagaal iyo lixdan baa ii qoranoo waa kitaabka bilowyadiisie laakiin intani markaa raqamkaa may lahayne inta dambe qisada saddexaad noqonaysee digniinta rasuulka ilaahay de uu dadkana uga digay dajaal uu sheegayna rusushii hore oo dhamme ama ambiyadii hore ilaahay soo diray inay uga digi jireen ummadahooda intaas bay ahayd inta halkaa hore aynu kuba soo mareen laakiin maaha intan oo dhan xadiidkuna sanadkii horunbuu mawsuul ku yahay wa qaala salim ibnu cabdillaahi wuxuu yihi waa qisadii labaade samictu cabdallaahi bna cumara yaquulu indalaqa uu tegay haddana bacda dalika waa eeg maalintaa hore dabadeed weeye waa intaa dabadeed rasuul llaahi sala allahu calayhi wasalam wa ubay bnu kacbin alansaariyu markaa cumar lama socdo waa mar kale ayaa rasuulka ilaahay tegey isagoo uu la socdana ubay bnu kacb ila anakli alatii fiiha bnu sayaadin waa mee dhirtii timirta ahayd waa halkii beertoodu ahayd ina sayaad joogay ayuu xaggeeda uba kacay xataa idaa dakala markuu galay rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam annakla waa dee nakla waa ismu jinsi oo dee kolley mufradkood iyo jamacoodana waxaa lagu kala farqaya dee noocan ta'da markay xabad keliyatay nakhlatun baa la odhan dee markan kalena waa nakhlun weeye bal marka haddaba ayn waana ay barh culim carab barhkood iyadu way ta'niisiyaan barhna way tadkiiriyaan in marka la eega luqahaan baan jeedaa xataa idaa dakala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam annakla dafiqa wuxuu bilaabay guda galay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yataqi inuu ku gabanayo oo isku qarqarinayo bijuduuci nakli waa dhirtii timirta ahayd tiridaheedii buu isku toostoosinaya macnaa meel buu jeefaayna sayaad rasuulka ilaahi wuxuu doonaya inuu kusoo dhawaado bal hadallada uu leeyahay iyo waxaan uu ku hadadlayo markaa uu meelaha jeefana waa hadadlayaa inuu maqlo isagoon isagii dee ka warhelin oo ka kaafilah oo dee aan islahayn cid baa ku dhegaysanaysa ama ku maqlaysa inuu maqluu doonayay haddaba rasuulka ilaahi baa si aan u arag ayuu dhirtii isku toostoosinayay isku qarinaya kolba ku gegeed buu kaga yargabanaya si ugu soo dhawaado halkaa uu jiifo uu yimaado yataqi macnaa yastatiru weeye bijuduuci nakl walxal wa rasuulka ilaahi yakhtiru u xeelaysanayo an yasmaca inuu maqlo min ibni sayaadin shay macnaa yakhtiru macnaa khatalahu yakhtiru wayakhtiru macnaa khadacahu weeye waa khiyaamaya waa u xeelay marka macnana waxa wey wuxuu dalbayay kaflada isagoo iska baraadla iska markaa cid uu filayaa meeshan aan jirin oo sidiisii dee cafowgiisii isaga hadlayo waxyaalaha ama isagoo dee shanigiise dee ilbaaska iyo ishkaal kale kuba hadhadlaya si loo ad ay u caddaato waxyaalahan uu ku hadlayaa wuxuu yahay un arrinkuna waxa weeyaan waa dadkii si aanay ugu kadsoomin kusoo noqnoqodkan xaaladiisa loo ogaado inuu bal makaahibba masaaxiba muxuu yahay dee inay waxaanuu sheeganayo ama arrinka nebinimada iyo waxaasna waxba kamay jirin dadkii si ay u ogaadaan inuu kaahin yahay un dee kahanadba waxyaalo sajciyo waxyaalaay ku hadaadli jireen ay odhanan jireenba kahanadu haddaba wuxuu rasuulka ilaahay markaa kaana yaxtaal wayakhtal an yasmac min ibni sayaadin shay-an si inuu gaba maqla ina sayaad shay qabla an yarahu ibnu sayaadin intaanu ina sayaad arag ina hadduu arko waa aamusayaayo waa ka digtoonaanaya meesha waa ka kacaya fara'aahu wuu arkay ina sayaad rasuul llahi salى اllahu عalayhi wasalam walxaal huwa mudajicun uu jiifo calaa firaashin firaash oo fii qadiifatin lahu qadiifa isaga fii qadiifa oo lahu ina sayaad uu sugnaaday fiiha qadiifada iyo firaashka uu kuba jiifo zamzamatu hadallo ayuu lahaa aan la fahmahayn waxbuu ku hadadlayay wax la garanayo aan ahayn oo ama si loo gartaaba si loo fahmaa ay adag tahay ama aan laba fahmayn zamzamadu waa taas kollay alfado kalena marka leega laftiga iyadoo dee rabrama ay yidhaaheen iyo ramza ay yidhah waxyaala way ku dabdiyeene laakiin tan baa uma badan macnuhuna waxa weeyaanun waa sawdkaas khafiga ah ee aanama qarsoon hadalkaa hoos loo odhanaye aan la fahmahayn ama dee waxa wey aan la fahmahayn buu yihi taas buu lahaa fara'at isagu markaa rasuulka ilah inagu kusoo dhawaaday fara'at way aragtay umu bni sayaadin ina sayaad hooyadii baa rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam aragtay walxaal wa rasuulka ilaah yataqi uu isku qarinayo oo uu kolbada isagii isagoo kusoo dhawaanayo kolba uu isku toosinayo bijuduuci nakl dhirtaa timirtaa jiridaheeda faqaalat waxay tihi libni sayaadin inankeedii ina sayaad baa waxay ku tidhi yaa saafi wahuwa smu sayaadin ina sayaad sayaadku aabiha ama saaidku magaciisa saafi baa la odhanaya saafiyow haadaa muxamedun waa kan muxamed kani waa muxamed kugu soo dhow fasaara bnu sayaadin uu kacay meeshi ayuu kaba kacay waa boodoo de waa aamusaynaa faqaala rasuulu llahi sala اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi low tarakatu haddii ay ka tegi lahayd oonay odha dee baraarujin lahayd isaga bayana waa caddayn laha xaalkiisa iyo dee waxaan laga maqlayo weeye waxa uu sheegayo waxa uu ku hadlayo macnaa xaaladiisa iyo arrinkiisa ayuu caddayn lahaayo waa taas ee waana kolley ruuxa kahanada ahaa kolley malaha sixir waxna waa ka watay sa waxyaalaha inoo dambeeyeen qaala saalimun waa qisadii saddexaad waana qisinta soo marteen hore usoo maray qaala cabdullaahi bni cumara faqaama cabdillaahi bni cumar baa wuxuu yihi waa markii uu soo noqday rasuulka ilaahay faqaama uu kacay uu istaagay rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fi nnaasi dadka dhexdooda faasnaa waa ammaanay cala llahi ilaahay buu ku ammaanay bimaa huwa ahlu wixii ilaahay ehel uu ahaa ayuu ammaanay ilaah ku ammaanay uma dakara dajaala dajaalkaas dee waa aakhira zaman imanaya fidnadiisuna ay aada weyntay ilaahnimada sheeganaya ayuu rasuulka ilaahay xusu hadal qaaday faqaala wuxuu yidhi inii anigu la undirukumuhu waan idiin digayaa oo isagaan idinkaba digayaa dajaalka macnaa ka digtoonaada weeye ha ku kadsoomina waxa uu sheeganayana dee bal wax kaloo tilmaamaya inaan waxaani beenba yahay ayuu wataaba oo isagana aanu iska baabiin karahaynba waana tay noo dambaysa ee haddaba waan idiin digayaa si aad u ogaataan mid imanayo horta inuu yahay taa u ictiqaadisaan fitnadiisuna ay weyn tahay dad badan badan badani ay ku hallaabayaan haddaba aydaan uguna hallaabinoo a uga digtoonaataan marka welibana rasuulka ilaahay indaarku kuma koobnee wuxuu yidhi maa min nebiyi nebi ma jiro ilaa waqad andarahu qowmahu haddii uu jiro nebi ilaahay soo diray qowmkiisa dajaal uu uga digayo macnaha fidnadiisu walow dee ummaddeennan aakhirkeeda ay imanayso ummadii horena aanay kuba imanahayn laakiin dee waa fidno aada iyo aada u weyn oo nebi aadam abuurkiisii laga bilaabo ilaa qiyaama saaca fidno ka weyna adduunyada may soo marin rususha horena sida daahirka ah in loo sheegay wujuudkiisa iyo fidnadiisa badan mooyaane xagga waktigu soo baxayo waa laga qariyay oo inuu ummadeennan ama dee ummada ugu dambaysa uu kuwa soo baxayo taas kamay warhayne waa dee fidnadaa weyne uu leeyahay iyo waxaa jira ee de inuu yahay taasoo loo waxyooday ummadahoodii gaadhsiinay ugaba digayeen laakiin xagga waqti ahaan iyo taas waa lagaba qariyayoo de markaa kamay warhayn inaanu ummadahooda inta ay joogto aanu soo baxayn saa daraaddeed way ugaba digayeen ummadahooda iyaguna ugaba digayeen laqad andarahum nuuxun waa nuux awalu rasuulin ursila ilaa ila naasba dee waa qoom gaalo ah loo diray nebi aadam de waaba mursal si waana odhanaynaa rusushu kaba mid yahay laakiin saa qoom gaalo ah looma dirine laqad andarahum nuuxun qowmahu nuux qowmkiisii waa ugaba digay haddaba laakiin ana waan idiin digayaa walaakin aquulu dee kol haddii ummaddeena uu yahay oo weli joogta inuu soo baxayo fidnadiisuna ay aada iyo aada u weyn tahay waxyaalo rasuulka ilaahay dee salawaat ullaahi wasalaamu caleyh loo soo waxyoodo isaga tilmaantiisa oo rususha horeba aan loo waxyoonoonay sheegin baa jiray waayo iyaga kumuu iman ahayn markaasaa muxuu yihi rasuulka ilaahay walaakin aquulu inkastaba digniintaasi ha jirta ambiyada iyo rususha hore nebi nuux iyo intii ka dambeeyey ummadahooda ha ugaba digayeene aqulu lakum waxaan idin odhanayaa fiihi fii shanihi weeye waa dajaal shanigiisa qowla qowl lam yaqulhu nabiyun liqowmihi waa qowl iyo tilmaan iyo sifo nebina aanu qowmkiisa u sheegin marka uu dajaal ugaba digayay ayaan idin sheegayaa waana maxay tani tacalamuu ogaada waa tacalam imaka dee ruwaaduna waa isku wada waafaqsanyin buu leeyahay dabdiga tan oo ta'da oo fadxisan iyo laamkashadan bmacnaa iclamuu wataxaqaquu weeye waana kolley afcaashan dee afcaalu lquluubba waa tan kutubta naxwadu ay raaciyaan markan asalkan dee wixii asalkoodu mubtadiye khabar ahaa gala xarakaadkoodana bedela tacalam satacalam shifaaءa nafsi markaa taasoo kale beydka ay soo qaadeen kutubta naxwadiyo oo markaa tacalam dee wuxuu kaba mid yahay in afcaashii caynkaas ahayd macnaa waa maxay iclam weeye ogaada weeye waxa ogaataan anahu shani waxa weeye anahu acwaru may anahu isagu dajaal acwaru inuu ilaa yahay waa cawara yahay markaa qolka ilaahnimuu sheeganaya ilaah baa yahay buu leeyahay daatadiisina naqsigaa weyn baa kuma sugan hadduu ilaah ymis hagaajiyo oo uu suuradiisan iyo taas hagaajiyo bal markaa taa ogaado horta taasi waa mid waana allaha tabaaraka watacaala laysa bicawar ilaahay dee kamaal dhammaantii baa usugnaaday ilaahay ma aha nintaas isaguna naqsigaa daatiga eenu weliba qarin karahayn ayaa la socota ee sifaadkiisa intaa in ka badana baaba min axaadiisu way nala socon doontaabo ama baabkiisiba aada inooguba soo dhow waxa weeyaan taasuu leeyahay waxyaalo kaloo dheerina way jiraanba waana tay noo soo socota qaybtan qaala ibnu shihaab ibna shihaab baa wuxuu yihi xadiidka waa raawigii waynoo warinaya ama imaamkii saalimna xadiidka kaba wariyey weli xadiidkiina dee qaybihiisii waataan lahayn dhowr ama saddex qiso haaye way socotaa qisada saddexaad buu raacsan yahay ee u dambeysay waakbaranii wuu ii waramay cumar bnu haabitin ilansaariyu waa saxaabi me waa taabici baan ujeedaa ansaar oo taabici dhaxaa markood baa yidhi waa saxaabiya laakiin arrintu taas ma aha horena kitaabka waa inoogu horeeyey ama meel waan kuba soo maray waa nin ansaara cumar ibnu thaabit baa wuxuu igu warramay annahu akhbarahu in isaga ay u warrameen bacdu asxaabi asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisii barhkood baa u warramay na barhkii muu magacaabin hebel inoomu odhan imaka sida xadiidka horeba ibnu cumar inoo warinayo dee saxaabada oo aan la magacaabin oon dee magacooda la sheegin oo la ibhaamiyaana xadiidka inay dhammaanba cudul weeye ilaah baa tacdiriyo cadaala u sugnaatay marka xadiidka waxa alla waxay u dhimaysaa ma jirto oo iyadoo la magacaabun bay laba mid tahay kol haddii ruuxii la ogayay inuu saxaabi yahay waayo dad kale waxaa loo baahanyay in la magacaabo si loo garto markaa la gartaa la garan karaa ruuxan cadaala miyay usugnaatay mise uma sugnaanin ruuxii hadduu mubham yahayna kol haddaan cayntiisiiba la garanahayn cadaaladiisna war looma hayo saasuu xadiidka daciif kuba noqonaya mubham galay aan saxaabiga ka sokeeya laakiin saxaabadii dhammaan waa wada cudul marka in laa yaduru alibhaamu dee maala de bihim ama ibhaamka dee iyaga la ibhaamiyey wax alla wuxuu yeerayaa ma jirto xadiidkii waana kanbataas haddaba saxaabadii barhkood baa waxay ii sheegeen buu yihi ana rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala inuu yihi yowma xadara الnaasa dajaala maalintaa uu dadka dajaal ugaba digayey inahu maktuuba bayna caynayhi kaafirun waa arrin kale oo iyaduna dee fitantiisan weyn ee kol kol waxyaalo aada iyo aad u layaab badan dee ay kaba muuqanayso dhulkan uu odhanayo kanzigaagii soo saare uu dabadda usoo boodayo u dabagelaya haddana uu raacayo o kale dhici karta ruux intuu diray haddana uu yeedhayo waa kan soo taaganba ee soo baxayo de way inoo dambaysaa umuuraha caynkaasa iyaday jirto ee waaweyn ee dee dadkiina ay kuga fidnoobayaan arrinkan kalea jirto ruuxii mu'minka ahaa ee isagii waxa weeyaan u muuqanaysa tilmaamaysana kufrigiisa iyo dee inuu beenaalo yahay oo wuxuu ihi rasuulka ilaahay inahu maktuubun waxa qoran bayna caynayhi kaafirun waa gaal ayaaba labada indhood dhexdooda kaga qoran waana ilaa iyo mid ahaana waa laayahay kafir markaasaa maxaa rasuulka ilaahi muxuu ihi yaqra'uhu waxaa aqriyaya man kariha ciddii nacday camalahu camalkiisa aw yaqra'uhu kulu mu'minin ruux kastoo mu'mina waa arrin kaloo iyaduna dee min acaajibi sanci illaahi subxaanahu watacaala waxani waa wax ku qoran waxaa ku qoran qoraal marka ay tahay dee ninkii kitaabo iyo qiraa'o yaqaanuun baa aqriya imakaba aan waxba dhiga werigii oon xuruf si laysu raaciyo ogeyn waxma aqriyo maalintaa ruuxii mu'minka ahaa ee camalkiisa diidana waa ka aan ku fidnoobin way u muuqanaysaa ama markii hore nin qoraal qiraa'o yaqaani ha noqdo ama yaanu noqon ruux kastoo mu'mina arrinta dee la yaab kale yaqra'uhu kullu mu'min ama yaqra'uhu mankar yacmala ninkan dee isaga ku fidnoobay waxani uma muuqato eeg bal waa arrinkane kan ku fidnoobaya waxani uma muuqato de waa kaa hallaabay waa kaa gaalkee isaga rumeeye raacay ee ruux kastoo mu'mina camalkiisa diidanba ama qaari ha noqdo ama yaanu ahaaninbe waa waxu muuqdoon kaba qarsoomayn uu aqriyayana qaala waxaanu yihi rasuulka ilaahay maalintaas waana digniinihiibuu kaabdiiyo dee waxyaalihii dadka uu gabadigaye uu usii sheegayay tacalamuu ogaada anahu lan yaraa inaanu arkayn axadun axad minkum rabahu caza wajala xataa yamuut isagii waa kanoo iyadoo la nooliyo ilaahnimo sheeganaya ilaahayna subxaanahu watacaala ruuxna isagoo dhinto uun mooye bacda almowt mooyaane ruuxa adduunyada ku arkayo rambigii ma jiro taas isagiina waa ka wax sheeganayo de waa beentii weeye ilaah ma aha ilaahay ruuxu wuxuu arki karaa uun markaa qiyaamo iyo markaa lasoo saariyo bacdalmowtun mooyaane laakiin isagoo nool oo adduunyo jooga cid arkaysaa ma jirto ilaah kuma arkaysa allahuma dee masale ayn hore usoo maraa jirta waa rasuulka ilaahay gaar ahaan ma arkay habeenkii isrihii ama micraajkii mise mu arag kollay salafkii ummadda hadday saxaabo iyo taabiciin iyo taati ciddii kaba dambaysayba de khilaaf macruufa ayaa jira oo kuwa iyagu waxa weeyaan dee iyagu oo saa dee saxaabadii oo lemay ma arag taas iyo kuwa iyogi waaba arkay dee kollay masaladuna waa imika labada dhinacbana maaha wax dee sariix oo cadimaba jirto oo taas dee dahabiba yidhaaheen qolooyinka manciyaya intooda badanna waxyaalaha ay yidhaaheen waxaa kaba mida sababta aan ilaahay loo arki karahayn adduunyo loogu arki karahayn ee wixii aadamiga ahaa awooddiisii ama arag ahaan iyo taasiyo adduunyada inta la joogo way daciifba weeyaanoo ilaahay subxaana watacaala dee jalaalkiiyo jamalkiiyo wax la arki kara maha la qaadi karo nebi muuseba markuu yihi rabbi arinii andur ilayk ilaahay muxuu yihi la taraaniye bal eeg buurtaasoo buurtii ilaahay markuu utajaliye bur way burburtay isagiina oo kaa qaadiba kari waaye dee waxa weya halkii kuba insacqa ay kuba timi baqashi ay kuba timi adugu bal waxa weeye haddaba tanna waa waxbay kaba mid tahay waxyaalihii rasuulka ilaahay usii sheegaya dadka ee uu markaa usii dee markaa xagga digniintii ama dee dajaal oo inuu been sheegayo oo uu beenaalo yahay oo dee ishii suula iyo naqsigaasaa ku sugan haduu iska bedeli karahayn hadduu waxaan uu sheeganayaa runtahayna isagaa horta isagaajin lahaa gees kalena labada indhood dhexdooday gaal ay kaga qoran tahayba ruux kastoo mu'mina ama qaari ha noqda ama kale waa arkaya arrin kale oo jirta oo dee xadiidka ana in bacd almowt mooyaane qabla almowt ilaah lama arkaba cid ay arki kartaa ma jirto marka kol hadday taa tahay isagoo dayna qabla almowt buu sheeganayaa wixiise waa been wey xadaثna الxaسن بن علي الxulwaniي وcبd بن حmaydi qال xadaثna yعqوb وهو بن إbrاhيm بن سacd qال xadaثna أbي عن صالح عن بن شhهاب qال أخbarnii saلم بن cabdاللahi أن cabdاللahi بن cmر qاaل اndلqa رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahi baa tegey وlxal macahu maciisa rahdu jamaacaye min أصxaabiه فيihim cmar بن الخhaaaب cmar بن الkhaaabna ka mid yahay raadina waa duuna alcashara nidhi ayay u kaceen ina sayaad xaggiisii xataa wajada ilaa uu helay rasuulka ilaahi ibna sayaadin oo gulaaman qad nahasa alxuluma wuxuu la kulmay dee warkiisana markuu maqlay weeye isagoo nin inan ah yar oo ku dhow laakiin qaangaad oo yalcabu maca alkhilmaani la ciyaaraya ciyaal yaryaroo da-diisa cidda udumi bani mucaawiyata waa ti aynu soo marray cidda udumi bani magaalata taas baanay culimmadu raajax yeeleen oo taasoo bani maqaala ayay raajax yeeleen wasaaqa alxadiida xadiidkii buu kaxeeyey bimithli xadiidi yunusa maanta ibnu shihaab waxaa ka warinaya saalix ibnu kaysaan markii horena yunus ulayli baa ka warinaya haddaba xadiidkii yunus ee dheeraaynu kaba soo maxnay mid laba mida ayay riwaayadan saalixna ay ahayd uu ibnu shihaab kaba wariyey ilaa muntaha xadiidi cumar ibni haabitin ilaa laga soo gaarayo xadiidkii cumar ibnu haabit dhammaadkiisii waa dee markaas wa fi lxadiidi xadiidka waxaa kuba sugnayd can yacquuba qaala qaala ubay ubay ibnu kacab baa wuxuu uhi yacni fii qowli lahu tarakatu bayana intaa waa tafsiirkeed qaala ubay ibnu kacab baa le low tarakatu ummuhu hooyadii haddii ay bal kaba tegi lahayd oonay o markaa odhan haadaa muxamedun aanay kuba odhan bayana amrahu arrinkiisa iyo xaalkiisu wuxuu yahay ayuu caddayn lahaa ujeeddadu intan wax ka badan ayaabuu sii sheeg sheegaya lagaba garan laha dee xaalkuna waa xaalkaa kahanada iyo saxarown waxadaثna cabd bn xumaydi وslmt bn shabiibi jamiiعa can cabdiلraزaaqi qaala akhbarana macmar can الzuhriyi can saalimi can ibni cmara ana rasuul اllahi slى اllahu عalيه waslama mara wuxuu maray bibni sayaadin ina sayaad fii nafari min asxaabihi isagoo joo koox asxaabtiisa kamida ku dhex sugan rasuulkii ilaahay fiihim cumar bn اkhaaab iyagana uu ka mid yahay uu ku jiro cumar bn اkhaaab wlxaal huwa ina sayaad yalcab uu ciyaaraya maca alkhilmaani cinda udumi bani maqaalata waa lafdigan lahayn waa ka raajaxa siay culimmadu yidhaaheen wahuwa gulaamu bimacnaa xadiidi yunusa wasaalixan eeg xadiidku waa xadiidkii ibnu shihaab imikana macmarun baa halkan inoo yimi riwaayadan iyo dariiqan kale macmarna xadiidkii ibnu shihaab ee aynu soo marnay uu yunus warinayey iyo saalix kuu warinayay ayuu macnihiisii riwaayadiisana ay leedahay hayra ana cabd bna xumaydin laakiin cabdi bna xumayd waa labada sheekhe muslim mid ahaane lam yadkur muu sheegin xadiida bna cumar xadiidka ibna cumare fi indilaaqi nabiyi sala allahu calay wasalam maca ubay bni kacbin annakhl waa qisadii labaad oo mar labaad markaa cumar la socday mooyaane ubay ibnu kacab isagoo rasuulka ilaahay la socday inuu xaggiisa uba kacay intaa cabdi bna xumayd riwaayadiisa kumay sugnayn marka qeybtaa hore cumar iyo xadiidkiisa iyo taa uu laba socday iyo inta dambe ibnu cumar ee digniinta dajaal uu dadka ugaba digaya rasuulka ilaahay ay dee kulansatay intaas bay riwaayadiisu ahayd xadaثna cabd bn xumaydi qaala xadaثna ruux bnu cubaadata qaala xadaثna hishaam bn waina xasan اlqurdusi can ayuba can naaficin qaala laqiya bnu cumara ina cumar baa la kulmay ibna saidin ina saa-id buu la kulmay oo kolley axaadiida labada xadiida inoo dambeeya ama labada dariiqa inoo dambeeya xadiidkan iyo dariiqiisu iyada ma ahayn walaa xadiid marfuuc inooguma sugan yahay qisadii rasuulka ilaah iyo tegitaankiisi iyo bal xaaladiisa si uu hubsado iyada markaa halkan intaasaan kagaba baxnayba wey oo bal maalan taas weeye oo laakiin tani waa qiso kaleo ibnu cumar iyo inasayaad iyo dhex martayba taas bay noqonaysaa iyado ibnu cumar iyo inasayaad iyo dhex martayba markaasaa wuxuu yihi inasayaad baa imqlaqiya bnu cumara bna saa'idin fii bacdi duruqi lmadinati madiina wadooyinkeeda barhkood buu inasaa'id ibnu cumar kula kulmay waa beri dambe waa rasuulka ilaahay dabadii faqaala lahu qawla aqdabahu ina cumar baa wuxuu ku yihi inasayaad hadal ka cadhaysiyey de ibnu cumarna isna dajaal buu uhaystay hadal ka cadhaysiiyey faintafaka waa is afuufay isweyneeyo markaasoo xataa mala'a sikata ilaa waddadiiba buuxiyey waa saaxirka ama taasoo kale waa dhici karta indhihii dadka inay ahaydba isagii baaba istibiriyo markaa afuufay oo wuxuu buuxiyeyba dariiqii waa halkaa ay kuba kulmeen sikaduna waa dariiqa un kaa dee udhexeeya dariiqyadan yaryar oo kale asalka hore sikada waxay idhaaheenba waa markaa dee timiraaya ay beeri jireen markay dartii timirtahayd saf saasa loo dhigo taas baa sika la odhanayo markaa dariiqan dee bal matalan iyo zaqaaqiiqdiina zika waxaa loo yidhi dee aqaladiibaa hareeraha saas oo kale kaga markaa teedsan adigu uu buuxiyeyba fadakala cumar ina cumar baa u gala calaa xabsata waa xabsa walaashiiya um lmu'miniin bal xalqad balaqaha warkaasna uu gaadhay oo warkii uu kaba sii horeeyo waxaan dhacay waa loo sheegay faqaalat lahu xabsaa ku tidhi raximaka allah walaalkeed bay la hadlaysaa allah ku naxariiste ma arata maxaad ka doonaysaa aya shayin arata wey waxaad ka doonaysaa muxuu yahay min ibni said min said waqtigaasna waqti anu islaamka sheeganayo wey hadda ina said waxna aad ka doonaysaa muxuu yahay ama calimta miyaanad ogeyn ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam qaala inuu yihi inamaa yakruju waa soo baxayaa oo uu baxayaa dajaal min qadwatin cadho yaqdabuha cadho u cadhoodo ayuu baaba marka dambe dee waxaan fidnadiisu ay kaba bilaabmaysaa uu soo baxayaa oo cala nnaas dee uu kuba soo baxayaa isagoo fidnadiisaa wata taas miyaadan ogeyn in rasuulka ilaah yidhi maxaad ku kaa galayba weeyaane dhibkiisa iyo kacadhaysiintiisa aad ka doondoonaysaa arrinkanaa jireen waa si markaa eeg ibnu cumar iyo xafsa iyo dhammaan waa arrimihiisan mushkilkaa daraaddeed baabay dajaalkii ay uhaysteen xadaثna mحamed بن مثنى qال xadaثna xusein yعnي بن xaسن بن يasاarin qال xadaثna بن cawni عan نaafiعa qال kana نaafiعu yaqul naafic baa waxaa mid yidhaahaa بن صayaadi ina صayaad ayaa qaala wuxuu yihi qaala بن cmra laqiitu koley naafic baa wuxuu yihi kana نaafiعu yaqul eg iبn cawn baa leh qaala iبn cawn baa yihi kana نaafiع naafic wuxua yaqul mid yidhaahaa muxuu odhan jiray ibnu sayaadin waa jumlo aan baan leenahay inoo bilaabmaysoon mubtado kaba dhiganayno kol qaala qaala bnu cumarna bal khabarkiina kollay inta dambe aan ridanaynaayoo naafic baa wuxuu ahaa mid yidhaahaa ibnu sayaadin ina sayaad marka qaala wuxuu yidhi naafic bal hadalkiisii horean kuwa laabanay qaala bnu cumara ina cumar baa yidhi laqiituhu macnaa ibnu sayaadin ina sayaad qaala wuxuu yihi ibnu cumar laqiituhu waan la kulmay maratayni laba goor baan saragno laba kulmay marka labadii goor buu kala sheegaya qaala wuxuu ihi falaqiituhu waan la kulmay mar waa markii hore faqultu libacdihim waa dad la socday homalaa dee asxaabtiisaabaa wuxuu aan ku idhi buu ihi hal taxadauuna waa asalku tataxadauuna buu ahay labadii tood baa mid la gooyey ma ku sheekaysataan oo miyaa ku sheekaysataan annahu huwa inuu isagii yahay ama dajaalba uu yahay ama dee hadday yahayn kuwa isagu dee qeybtooda ah daa'ifadooda ahoo lama socday inuu ama rasuul iyo waxyaalayay qaala wuxuu yihi markaa kii bacdigii uu ibnu cumar la hadlay markaa lamu hadnin daj lamu hadnin ibna saa'id laa may wallahi baan ku dhaartay may arrinkaa kuma sheekaysano ma nidhaahno qaala markaa ibnu cumar baa wuxuu yihi qultu waxaan idhi kadabtanii been baad ii sheegtay wallahi baan ku dhaartee laqad akhbaranii waa ii warramay oo bacdukum barhkiin wuxuu igu warramay annahu waa kan ibnu saa'idi lan yamuuta inaanu waa bacdigana waa kuwan isaga la socday weeye lan yamuuta inaanu dhimanay xataa yakuuna ilaa uu noqdo akarakum ka idinku badan maalin waa waladan oo dee markaa waa waxaa rumaysantiin inuu tan yahay iyo ama rasuul yahay iyo waxyaalo oo idinka tan leba barhkiin baa ii sheegayba inay idinku tidhaahaan oo barhkiin inaanu dhimanayn ilaa ka xoolo iyo markaa caruurba idinku badan uu noqdo fakadalika huwa zacamu اlyowma kale waa cibaaraad moodo yar xagga ama tartiibtan inay taakhiir iyo taqdiim bal takmilatu markaa fatxulmulhim waa sheekhan taqiyudiin alcuhmaani ama maxamed taqiy alcuhmaani takmiladiisoo kale wuxuu kaba dhiga halkan taqdiim iyo taakhiir inay jiraan oo kaleo markaa yihi marka fakadalika huwa zacam lay fazacamuu waxay sheegteen alyowma arrinkan huwa isagu inuu kadalika saa yahay oo dee uu maanta kii ugu maal badnaayo kii ugu awlaad badnaayo waxyaale uu yahay si ay markii hore ay markaa lahaayeen bal waa cibaarada soo yidhaaho ama ku yar taxliiliyo qaala ibnu cumar baa wuxuu yihi fataxadaثna waa ninkii buu dee qoladan markaa eeg hadal ibnu saaid dhex maray ma halkan kuma sugnaa waan sheekaysanoo uma faaraqtu markaas waan ka tegey maalintaa waan kala tagnay qaala wuxuu ihi falaqiitu waan la kulman laqyata ukraa kulan kale iyo mar kalean la kulmay walxaal qad nafarat ay baraartay caynu ishiisumaa dee malaa cillad kuba timi iyo waxyaalo ayay la bararsanayd qaala wuxuu yihi ibnu cumar de ina cumarna waa kan dajaariyo de calaamaadkiisana maxaa kamid ahaa inuu ilaa yahiya waxyaalo mala umuurahan baa deeta ay isku yar geegeyseen oo dee isagiina waa ka shakisan yahay faqultu waxaan idhi mataa facalat caynuka ma ara goormay ishaadu samaysay waxaanaan arko ishaad goormaysee noqotay qaala wuxu uhi laa adri ma garanayo ma ogi qaala wuxuu uhi ibnu cumar qultu waxaa idhi laa tadri laa tadri ma garanaysid walxaliya fii ra'siga ma iyadoo madaxaa ku sugan laa tadri alaa tadri hamsadiisi fahamkaas miyaanad ogeyn oonad garanahayn goortaysan noqotay walxaliya fii ra'siga iyadoo madaxaaga ku jirto ku sugan baad leedahay ma garanayo qaala wuxuu uhi in shaa allahu ilaahay hadduu doono khalaqaha waa ishiiba ama sasay barhkood idhahaan cilladan dee iyada keentay bararkan haddii ilaahay doono wuxuu ku abuuri fii casaaka adi ushaadana seeto ayuu ilaahay hadduu doono waxaan kaba dhigiyo ama ishan ama se waxa weya bararkeedan iyo waxaan ama cillada halkan keentay qaala wuxuu ihi ibnu cumar fanakara waa ciyey uun kaashadi nakhiiri ximaari samictu dameer cidii ta ugu daraneen maqlay oo kale ayuu ciyey oo adigu waa dee nakhiirkaasoo kale ayuu kuba dhawaaqay qaala wuxuu yihi ibnu cumar fazacama waxay sheegteen bacdu asxaabii dadkii aniga ila socday barhkood baa waxay sheegteen isaga wuxuu leeyahy samama kala garanayo mama ogi anii darabtu inaan la dhacay bicasan ul kaanat macii macayga ahayd xataa takasarat ilaa ay jajabtay wa ama ana anigu fawallaahi maa shacartu anigu waxaa ma dareemin bala cadhadii badnayda qabatay iyo arrinkii ayay tani kaba dhacday isagu laakiin wuxuu leeyahy mama ogeyn inaan wax ku dhuftayba ma ogi qaala wuxu uhi wajaha waa yimi ibnu cumar baaba yimi xataa dakala calىa umi اlmuminiina ilaa uu um اlmuminiin waa xafsa usoo galo walaashiya faxadaahaa markaasu u waramay wixii dhacay faqaalat waxay tihi ma turiidu ilayhi macnaa aya shayin turiidu ilayhi waxaad kaba doonaysaa isaga muxuu yahay alam taclam yaad ogeyn anahu qad qaala inuu rasuulka ilaahay yihi weeye ina awala maa kii ka ugu horeeya yabcaثuhu bixinaya calى الnaasi markan ay fitnadiisu bilaabmayso ee dadka uu kuga soo baxayo waxaa ugu horeeya dee arrintiisu ay kaba bilaabmaysaa inay tahay qadabun cadho iyo qadabuhu cadhoonayo bal kolley axaadiistiisii ama baabkiisii waa inaguma dheeraaye waan dhamaynay oo kale bal markaa in yarun baan shanigiisii ku yar laabaynaa si aan culimada aqoonshood iyo waxyaalaha yar ugaba ogaano walow si fiicanba imaam nawwi raximah llahu tacala xale waxaan isaga soo dhaafay de axaadiideynaan wada gaadhin oo u talkhiisiye horta intaan taas gaadhin oo kale halkan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagii uu yimi uu iskutoostoosinayo ku gabanayay dhirta jiridooda si aanu isaguba uba arag oo kale iyo taas waxaa weeyaan de arinku waa si uu dadkana aanay ugu kadsoomin bal xaalkiisu wuxuu yahay inta wax laga maqlo makaahimba masaaxirba muxuu yahay si loo ogaado un bay ahayd ee taas bay culimmada ay kaba qaateen oo yidhaahaan dee waatanoo tajasuska iyo qur-aanka iyo axaadiidaba dadkii waxa ay qarsanayaan ama u qarsoon in la doono in la kashfiyo oo awraadkoodii la tatabuco oo bal jaasusnimadii waata nahyi uu kuba yimi walaa tajasusu baabay ilaahay yidhi laakiin arrintan oo kale dee inay mafsawada weyne kaba timaado fidno weyne kaba timaado ama dadka ay kuba fidnoobaan taas baaba lagaba baqanayo marka taas baa waxay culimmadu yidhaahaan halkana iyagoo kaba qaadanayo ciddii mafsadadeeda san oo kale mafsadadeeda lagaba baqanayay ama mafsado iyo waxyaalahaas inay kaba ratimaan in laba lagaba baqanayay dee tajasuskooda iyo kashfintooda iyo arrinkooda in laba faydo jawaaskeed xadiidka uu inooguma sugayey ee umuuraha sidan oo kale uba waaweyn imaamkiiba waa madaxdiiba inuu isagu xataa tawaliyo bal kashfigooda iyo umuuraha caynkaasna waa hadday suurtagal tahay waqtiyada da kolley durufaha kolkol waxyaala keenaya bal xadiidka way inooguma sugan tahay arrinka kale horta dee ninkan ina sayaad kolley akhbaartiisa xalayna waan soo aragnay caawana qeyb baan aragnay arrintiisa kolley waa arrin aada iyo aad khaasatan ama qisadiisu ay ishkaal weyn leedahay oo masiixu dajaal ba waa masiixu dajaalkii mashhuurkaa mise maaha oo kale horta mid weeyaan oo inuu dajaaj min dajaal min adajaajila ahaa de beenaalayaasha kaba mid aha rasuulka ilaahay dhibaynayada saacayay imanaysa ama kaahina noqdo ama saaxir ha noqdee iyada taas dee shaki kama taagna ee waa xaggan kale marka culimada qaarkood dee waa sanmeye aan aragnayba saxaabadii jaabir iyo cumar ibn اkhadaab iyo bal ibnu cumar iyo mala qolooyin waa ti aan ayaa waxaabay dee iyagu ku tegeen oy lahaayeenba waaba dajaalkii weynaabay lahaayeenba arrinkuna marka leega qaraa-intan iyo waxyaalahan iyaga uga muuqdiya de bal taas bay ahayd iyada jaabir dhaartiisu waxay ahayd uu kuba dhaaranayun waa rasuulka ilaahay oo markii cumar taa kuba dhaartay aad u diidin arrinku taas bay ahaydbo bal waaba axmed marka xaggaa in dee ishkaalka meelahan hadalkiisa kuba sugan ee meesha jiraan waxa weeyaan oo kale bal waxa weeyaan hadaladiisi aynu xalay soo maray ee uu lahaa waan garanayaa iyo taas oo kale iyo saas rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh arrintiisa jasmino hadduu isagii yahayna dee laguma salidayo haddii kalena khayr kuguma sugna si wuxuu rasuulka ilaahay ka taladudaya arrintiisa ama aanu waa waxyi gaaro isaga khusaynayo kaliya aanu laba iman ama aanu uba iman bal marka haddii la idhah de dajaalkii weynaa buu noqonayaa intii aynu xalay soo marre islaamnimadku daahirsaday iyo xajkan uu xajayey inuu maka iyo madiina midna ku dhashay midna tegayay iyo waxyaalahaas oo kale ee isagu u daliishaday inaanu dajaalkaa ahayn saynu xalayba soo maray uu dhawaadayna haddii aanu hadalkii dambe odhan inuu isagii u garaaboba abu saciid alkhudri waxay leeyihin bal haddii la yidhah waa dajaalkii weynaa oo qoladale waa dajaalkii weynaa arrinkaasi xuja uguma sugnaanayaanoo markii waxyaalaha dambe ee rasuulka ilaahay kaba warramay sifaadka dajaali waa markan fidnadiisu ay soo baxdo laakiin inta ka horeysa nu wax uu fidnaynayaa jirin ee wuxuu sheeganaya aanu jirin de haddii xaalkiisu kaba dunaado bal taasi waxa weeyaan iyada waabay de markaa ma odhanayso markaa adigu waxa dawiqadacama leyn laakiin bal waxaan leenahay kolley ishkaalkaasi haba jiro rasuulka ilaahayna de sia axaadiisan imaka aan hayno guud ahaan kaba muuqata inaan wax u gaaraho inuu masiixu dajaal yahay iyo inuu keyrkii yahay oo loo soo waxyooday aanu jirin ba axaadiisan inoogaba muuqta sida culimmadu yidhaahaan laakiin dee sifaadkii dajaal lahaa ayuunbaa loo soo waxyooday ina sayaadna waxyaalaha qaarkood oo waxyaalo ama qaraa-ina ama ixtimaalaad oo taasoo kaleina way kuma sugnaayeen oo waa tan dee saxaabada qaarkood ba ay tii uba jasmiyeen laakiin bal waxaa jirta kolley waxaa inoo dambeeya xadiid tamiim daari warinayo xadiid aljasaasa la yidhaaho nagama dheere insha allahu tacaala bacda axaadiidi dajaal buu iman doonaa xadiidkaasna waxaasan ku arki doono kuba sugan inuu saxaabada qaarkood marka yaanu islaami waa tamiimu daari oo dad dooni ay meel kula qarqoontay oo muddana ay badda ku jiray oo markii dambe jaziir min jaziira min jazaair albaxri ay baddi ay dabaylihi ay kuba tuureen iyadoo taas oo kale inay halkaa kula kulmeen dee daabadan jasaasada un mooyaane dee waxa weeyaan xidhxidhnaa silsilada ku xidhnaa marka una sheegay inuu dajaal yahay su-aaluhu weydiiyey waxyaaluhu weydiiyey waxaa kamid aha nebigii miyaa lasoo saaray rasuulka ilaahay ayaaba warkiisii meelo qaarkoodna oo markaa bilaadii carbeed ahaydna waxyaaluhu weydweydiiyey waana sheegay in dee ay dhow dahayba dee inuu soo baxo oo maka iyo madiine mooye inta kale uu galayo kale marka taasi waxa weeyaan rasuulka ilaahayna mimber korkiibuu arrinka kaba sheegay xadiidkaa uu tamiim oo uu yidhina weliba wixii aan idinka sheegaya dajaal buu waafaqsan yahay taasi waxay keenaysaa nin dee ruux horta inuu jiray weliba ruux weyn ahaa waayo maaha ilmo yaryo taas oo kale marka xadiidkan imakaan hayne ahaa inuu waqtigii rasuulka ilaahay samiba ahaa iyo sanadahaasun rasuulka ilaahay intaanu wafaadin bal marka aakhirkia haba noqoto sanadii sagaalaad iyo haba noqote isagoo meel ku xidhan oo de bal matalan ha jira ee laakiin nin weyna laba arkay dee labadoodi isma qabanayaan marka arinku waxa weya si bayhaqiya ay taqriiriyaan waxyaalaha kale waa ixtimaalaad un xadiidkaa inoo dambeeya wuxuu keenayaa inaanu dajaalki dajaal mina dajaajila ha noqdee laakiin dajaalkii weynaha asalkaaya kaa dambeeya inaanu ahayn taas buu keenayaaba in obal taasuu keenaya laakiin shanigiisan ishkaalka dee waaba ama kaahin ha noqdo ama saaxiro waa ishkaalka iyo ijtibaahaadkaa badanna waa kuma sugan yihin rasuulka ilaahayna markaa hore bal markaa dambe xadiidkaasi yimi mooye wax gaaroo loo soo waxyooday oo isaga khusaynayey ama tacyiininayey ayaa jirinoo waa tan halkan dee saxaabaduna ay bal matalan barhkood amuskaa rasuulka ilaahay kaba aamusay ay uxujaysteen kolley khulaasadu waxa ay tahay arrinkiisu ishkaalkaa weyn buu leeyahay laakiin waxaa daahira uun inuu dajaal mina dajaajila ahaa kaahin ahaa ama saaxirba ahaa laakiin dajaalkan weyne ee aakhira zamaan imanayee nebi ciise dili doono inaanu ahayn waxaa kaloo xagga marka la eega xaalkiisa dambe barhkood baa yidhaha madiinaaba kuba dhintay dadkuna markii uu dhintay wejigaa laga fayday si dee loogu markhaati kaco idha waa kan oo dee wixii markaa laga baqanayay inaanu ahayn waaba kaa dhintaye ay caddaato oo laguma tukaday bal taa riwaaya ahayde laakiin riwaayo ka xoog badan ayaa waxay ahaydba oo waxyaalaha ishkaalka iyo ishtibaaha leh inuu jaabir ibnu cabdillaahi yidhi faqadnaa yowma alxara waa saddexii lixankii hijirada markii ciidamadii reer shaam ay yimaadeen markaasaan weyne margaasaa ugu dambaysay oo meelu jaan iyo cirib dhigay dib looma garanayo de waa waxyaalaha kolkol ishtibaahna sii adkeynayo laakiin de taa waxaa ka horeysa waa tan xadiidka tamiima inoo dambeeyo isagoo xidhanba laba arkay bal waxaan leedin waa dajaal min adajaajira laakiin sida daahirka ah dajaalkii markaa weynaa ma aha arrinkiisuna ishtibahaadka badan ayo waxyaalahaas ayuu leeyahay kollay qolinkiina sharaxaysana bal kalaamka ibnaamuminiyo iyo bal taas wayna eegan doontaan biidn illahi tacaala allah subxaana watacaala alaa aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا وعضنا ولا تحرمنا واغفرنا ولا تؤثر علينا وارضنا